Degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu qabtay munaasabad xarigga looga jariyay isbitaal cusub oo lagu magacaabo Maka kaasi oo dhowaan laga hirgeliyay degmadaasi waxaana ka qayb galay munaasabadda xarigga looga jariyay maamulka degmada bahda caafimaadka waxgarad aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Dr Cabdifataax Xuseen maamulaha isbitaalka Maka ayaa ka warramaya daafurka isbitaalkan kasoo shaqeeyeen isbitaalkan magaalada lagu soo kordhiyo si guud baahi caafimaad degmada way ka jirtaa isbitaalka culays baa saaran una qaadi karaynin oo ay ku habbooneed in la helo private facilities oo culayskaas ka dulqaada oo la qaybsada maadaama waxa aynu isbitaalku haynaa uu iska kooban yahay deegaamo fara badanna uu isbitaalku u adeegay marka isbitaalaadka privateka inay magaalada kusoo kordhaan iyaga oo la soo kordhaya dhakhaatiir qualification saxa wata jaamacada ka soo baxay sharci ah laakiin kuwa iska xoogsiga ah ma bogaadinayno ee aan dhakhaatiir saxa aanay maaragtay ama aanay ka howlgelin ama aanay furanin qaar ka mid a bulshada degmada Dhoble ayaa soo dhaweeyay xaruntan caafimaad aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala waxaan dhihi lahaa qaadeen awal xibbaa hayseen bareefad waxaa furteen dad kusoo kordhiseen magaalada aan silaahay wax badan buu ka bedeli doonaa uu qaban doonaa
waxaa farxad noo ammaanta in ilaahayna gaarsiiyo inaan ka qayb galno isbitaalka maka oo ah isbitaal runtii aad iyo aad adeegyo badan bixinaya qaybta bukaan jiifka qaybta bukaan socodka qalliimada yararka iyo famasigii oo dawada kasta laga helayo in maanta la daha furo dhakhaatiir aanu garanayno oo aqoon leh ay daha furaan xaruntan caafimaad ayaa wax badan ka bedeli doonta baahiyaha caafimaad ee bulshada degmada Dhoble